waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali aad bay u saamaysay laba dhinacna weeye waxa weeye dhinacan sacuudiga iyo imaaraadka iyo xulafadooda oo iyagu isla socda iyo dhinaca kale oo qadar ah dowladda soomaalida waa waxaan filayaa inaad ka warqabto intaan waxaanu dhicin oo dhibaatadaanu dhicin intii ka horreysay aad baa soomaali madaxweynaha soomaalida looga casmay imaaraadka qatar sacuudiga lacagaha loo ballan qaaday sacuudiga waxaasaan samaynaa waxaanaa soo socday marka markaad fiiriso waxaan ayaa soo socday soomaaliya marka aad bay u saamaysay haddana dowladda soomaalida go-aan bay gaadhay markii la yidhi nagu soo biira oo arrintaanu ay dhacday dowladda soomaalida go-aan bay gaadhay dhexdhexaad baanu ka noqonaynaa haddana dhexdhexaadkii lagama harin qatar waxaa looga soo diray wufuud sacuudiga waxaa looga soo diray wufuud imaaraadku sidaan maqashoonaya aad bay u gelgelayaan arrintaas arrin qallafsan weeye dhinaca laga hadlayo waxa weeye laba dhinac innaga sacuudiga iyo imaaraadka ayaa daneynoo ku jidaayay aynu sacuudiga iyo imaaraadka raacno lacagtana aynu ka qaadano iyo dhinaca kale oo ah war annagu sacuudi iyo imaaraad iyo qatar ma kala jecline muxuu aha dantayadu waxay ku jidaa inaanu dhexdhexaad ka ahaano inaanan dhex gelin at the same time dhinaca kale waa laleeyahay maya saa maahae dhexdhexaadkii baa isaga ruuxiisu wuxuu yahay qadar baa lala jiraa oo dowladda soomaalida la socotaa marka arrin aada u qalafsan weeye waa gartay marka dabcan sida hadalkaaga aad ka dhawaajisay soomaalida haddaad shacbi ahaan iyo fiirisid social media iyo warbaahinta bulshada haddaa fiirisid waxaad moodaa in aad qadar loo taageersan yahay laakiin xaqiiqdu waxay tahay in imaaraadka iyo sacuudiga dhaqaalaheenu boqolkiiba sagaashan haddii la dhaho si ugu tiirsan yahay sacuudigana xoolahaan u dhoofina imaaraadkana bocoshada iyo wax walbaa nooga yimaada marka haddii sida hadda wax u jiraan dowladda federaalka ay ugu sii adkaysato saameyn intee la eg bay nagu yeelan kartaa haddii dalalkaasu ay noo arkaan dal qadar qadar toos ula saftay walahi ni horta anigu waxaan ahay dadka ka mid ah oo qaba soomaaliya inta hore wax yarun dhibaata kasoo gaaraysa maahae soomaalidu iyadaa imaaraadka wax ka soo gadata soomaaliya markaan anigu sameynaya researchka waxaan tagay meesha la yidhahdo dubai dubai waxay ahayd waddanka labaad oo ugu badan oo traydka ama baayac mushtarka la sameeya imaaraadka waxaynu keenno inagu ma jirin hadday u badato waxaynu keennaa xoogaa kalluuna xoogaa cariga arigii waa joojiyeen sacuudiguna waa lamid arigii waa joojiyey haddeer xoogaha waxaa la furay baan u malaynaya intaana xajka ah baa loo furay muddadii kore wuu ka xiraa iyo ariga ah xoogaa kalluuna muxuu aha ariga iyo beeyada ama maydiga keliyaa la geeyaa laakiin soomaaliya waxay ka soo qaadataa billions one point two million mise one point three billion dollars baa soomaalidu gelisaa waxaasna waxa weeye lacagta inagu aynu diro faamiliyadu ay u diraan ama ilaa kismaayo ilaa raas casayr ilaa raas camboni dadka soomaalida oo degan dadkoodu oo dibadda jooga lacag bay u diraan markii ugu dambeysay three point five billion dollars baa dadka soomaalida ay iyo lacagaha dibadda ka yimaada ay ahaayeenoo soomaaliya gala lacagaha weeye marka lacagaha la qaado oo marketka sacuudiga ama imaaraadka intii la tago wax laga soo gado marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay lacagteena annaga haysana market kale ama suuq kale un baan u baahana suuq kale fiiri haddeer haddii uu salaada ay bilaabato ama maskad ay bilaabato taas waa mid midda kale direct baa haddeer waxaa looga keenaa muxuu ahaa china ama south east asia ma ha noqoto meesha la yidhaahdo malaysia ama indonesia ha noqotay saani baa wax uga yimaadaanoo dekeda muqdisho kusoo xirmaan saani bay uga yimaadaanoo dekeda berbere kusoo xirmaan saani bay uga yimaadaanoo jabuuti bay kusoo xirmaan marketkan iyagaa dani ugu jidaa imaaraadka ayaa dani ugu jidaa inay u furan tahay soomaalida u furan tahay marka hore yes saddexda bilood afarta bilood oo hore shanta bilood oo hore sanadkaba soo qaadba inay tahay laakiin laakiin akhritaanka adaa lacagta haysta adaa suuqa aadaya suuquna imaaraadka buu ahaa iyo dubai fasilitiska kale marka la fiirsho ummadda soomaalida waa run waxbay taraan muxuu ahaa laakiin wax weyn ma aha wax macno leh oo la odhan karo wax saa u weyn oo ummadda soomaalida gooni u ah xoolihii waa ka joojiyeen hadda imaaraadku ma qaataan sacuudigu waa ka joojiyey kama qaataan dadkii fiisooyinkii waa laga joojiyey baasaboorada soomaalida haddayan kuwii hore oo muxuaha iqaamooyinka hore aan lahayn lama siiyo oo oo iqaamadeedu ma badna muxuu ahaa marka marka saa loo fiirsho dantu soomaalida keliya maaha imaanaadka ruuxiisa dan ba ugu jirta ummadda soomaaliyeed oo imaanaysa oo maraykan ka imaanaysa oo meesha soo maraysa oo seexanaysa oo alaab ka gadanaysa suuqa alaab ka qaadanaysa oo kuwa soomaaliya ka imaanaya oo alaabta ka gadanaya kuwa ariga keenaya oo kaashka intay qaataan imaanaadka tagaya wax ka soo gadaya iyagaa dana ugu jirtaa Waa gartay.
soomaalida keliya maaha dantu waa garta tan ugu Labada dam- dhinacba ugu tan ugu jirtaa.
dambaysa marka ciisow go-aanka dowladdu hadda ay ku gaartay inay arrintaas dhexdhexaad ka, ka- ka ahaato sidee bay u adag yahay bay kule- kula tahay go-aankaas maadaama wufuud kala duwan maalin walba ay u imaanayso waxaa soo baxay war sheegaya in sacuudigu siddeetan milyan oo doolar uu ballan qaaday haddii xiriirka ay u jiraan qatar marka sida shukaansiga iyo cadaadiska socda dowladda soomaaliya ma kula tahay inaysan wax isbedela ku imaanayn iyadoo weliba aad moodid hadda eh, shacbiyadda soomaalida guud ahaan inay haysato
waa run horta shacbiyadda soomaalida markaad fiirso ee dadka markaa aragto boqolkiiba waa runtaa boqolkiiba toddobaatan sideetan dadka soomaalida ay waxay u badan yihiin dad jira oo jiri jiray oo xurmad leh oo waxa kanu taariikhiyan ay ahayd baynu nahay masar markii ay la heshiisay yuhuudda inagu dadkii eh, embargoga saaray ma aynaan ahayn markii ciraaq ay eh, eh, muxuu ahaa qabsatay kuweyna inagu maynu ahayn mar walba dibadaynu ka istaagin labada jeerba markan waa markii saddexaad oo waddan caraba ama carabi isqabato dhexdeeda oo inagu aynu dhexda aynu dibadda ka istaagnay bay ahayd mowqifka ummadda soomaaliyeed iyo dowladdu dowladdu ay rabto la rabo inay gaadho aniga run ahaantii waxaan isleeyahay hadduu dadnimo leeyahay waa ku adkaysanaya politically dadka international relationska waxay leeyihin ah inagaa danaynoo ku jira lacag baynu ka helnaa kanaynu ka helnaa kaasaynu ka helnaa yurub inta laga helo baa ka badan inta carabta laga helo yurub lacagta ay ku bixiso iyo soomaaliya waxay hadda u n ta ay ku bixinayso waxaa u badan yurub baa badan inta imaaraadka imaaraadkana innagaaba lacag geyna carabaha innagaa lacag gaysano oo ka soo qaadana marka waa inuu calculate garaya oo yidhaahdaa maxaa kuu fiican hadduu istaagay war anigu aniga dantaydu waxa weeye inaanan dhex boodin arrimihiin oo aan dibadda ka istaago waxaa moodaa inuu ku sii adkaysan karo laakiin breshar badan baa saaran eh, dhinac kastana ka saaran dhinaca siyaasiyiinta ka soo qaata somalilan oo kale iyagu waxay yidhahan waa declare garanay puntland hadda waxaan maqlay breshar bay saaraya waxay leeyihiin annaga dan baa noogu jidha laakiin inay saa u fiirshaan ma aha i believe dantu puntland keliya ma aha imaaraadkaba dan ba ugu jidha midda kale oo dadkao dhan ilaawayana waxa weeye sacuudiga iyo imaaraadku dad waalan maaha dad og weeye soomaaliya iyo marxalada ay ku jirdo intaasoo sanoy dagaal kusoo jirday intaasoo dhibahbay kusoo jirday inay yidhaahdaan haddaynan na raacin bangiyada wayna ka xirray oo lacagta wayna ka xirray oo degihina ma imaan karaan oo badeecad ma keeni kadhaan oo waxba ma gadan kadhaan innagaa wax ka gadanna iyagu inta badan waxbayna kama gataan innagaa tagna oo kasoo gadanna inay marka xidhaan anigu ma qabo dad waalan ay yihiin Wa- wa- siyaasad baa socoto siyaasadda sanana waa degaysaa nabadaana akritaanka la isugu soo noqonaya aniga saasay ugu muuqataa una malayn maayo inuu isbedeli karo inkastoo breshar badan saaran yahay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali